nin soomaali ah oo haya dalka norway shalayto wuxuu ku dilay xaaskiisii kadib booliiskana ayuu isugu dhiibay lix caruur ah oo ay lahaayeen ninkaasi xaaskiisa ku dhagaroobay ayaa la sheegayaa inay la wareegtay dowladda norway dilkan ka dhacay meel ka baxsan magaalada caasimada ah ee oslo ayaa argagax ku reebay soomaalida ah dalkaasi degan haddaba cashe ibraahin aadan caashicuud ayaa khadka telefoonka waxay kula xidhiidhay maxamuud cali bulaale oo ninkaasi dilka geystay uu shalayto u keenay laba ka mid a caruurtiisii markii uu xaaskiisa dilay kadib
anigu waan yara xanuunsanayay ma waxaan leeyahay sokor marka waan yar xanuunsaday dhaktar baan tegi wuu isoo wacay oo wuxuu igu yidhi xaggaad joogtaa gurigiisa ciidima joogtaa gurigaagii maarmay iskuullada ku wada maqan yihin maan ku yidhi ciyaalkiina islaantuna way shaqaysaa aniguna dhaktar baan tegey maanta dabeedna dee gurigii cidima joogta baan ku yidhi maxaa guriga kaa soo galay adiga dabeedna wuxuu igu yidhi gabadhii baa iga xanuunsatay waa xaaska marka haa saddex jeer afar jeer buu isoo wacay kolba waar waxaan ku dedejay aad la ordaysaa waa maxay baan kuli da waan qaadanaya dhatarkii oo dawadii laysoo qoraa soo qaadanaya farmasigan ku jira laba qof baa iga horreeye dabeedna aad marka ugu baahnaya soo bax buu igu yidhi waxaan doonayaa inaad carruurta iga reebto cid kaleo iga reebtaa ma jirta dadkii u wada maqan yahay carruurihii iskuullada ku maqan yihiin iyo dumarkii dabeedna guriguuna keenay dabeedna waxaan arkay inantii oon kaba iyo sharabaad iyo mariyo tii dhaxanta gashanayn dhulkana baraf baa yaala waa gartay dabeedna waxaan ku yidhi waar sidee wuxuu jiraa niyow dabeedna wuxuu igu yidhi markii gabadhii islaantii xanuunsatay ee ay caynkaa noqotay oo see loogu dhufto maskaxday ku dhufatay oo way dawaqtay oo sidaasay noqoto dabeedna waxaan ugu yeeray qoladii dadka xanuunsaday ee caynkaa maskaxda u xanuunsaday la geen jiray baan geeyey dabeedna ma halili bu yidhi intaan iyada ku mashquul ahaaye anaa soo qaadayo barafka socon mayse adigu kan kala daadahe dabeedna nin tagsilaa baa soo wacay oo aniga i ogeysiiyey arrinta oo uu u sheegay dabeedna wuxuu yidhi labadii inane iskuolka hoose dhigan jiray gabadhii waan dilaye yaanay iskuulki tegina soo qaad buu yidhi labadii kalena bulaalaan u geeyey markaa bulaale gurigiisa isugu wadageye waxba ninkii wuu naxayo wuu isoo waco war arrintaa miyaad wax ka maqasho maya baan ku yidhi carruurta iga reebun bu igu yidhi gabadhii baa xanuunsanayse dabeedna ninkii arrintiisii baan markuu intaa ii sheegay ayaan ku yidhi ma xaqiiq baa ayuu yidhi haa goormaa kuugu dambeysay intuus hadda intuusa carruurta kuu keenin ka hor goormaa isugu keen dambeysay aragti ahaan dee maalintii ka horreysay baanu makaada soomaalida isugu soo galnay oo dee waxba assalaamu calaykum buu na yidhi oo dabeedna qol u ag fadhiistay miis kale haye markaa ilamuu soo hadal aniga mar dambe wax xanuunood ku ogeyd miyay jirtay taariikh ahaan wallaahi dee dadku maryuhun bay sitaane inagu ninka waalan waxaynu u naqaanu ninka maryaa bixiye anigu waxaan u haystaaba dad badan oo maryaha gashan inay waalan yihin marka waxaad is leedahay xanuun baa u qarsoonaa miyay kula tahay ninkan xanuun baa ku qarsoonaa baan isleeyahay ama hidda ha noqdo ama isaga ha hayo dee ma ogi laakiin damiirka siiyey intaasoo carruura adigoo haysta gabadha dil aniga waa wax iga cajiibsan guud ahaan carruurta waa imisa waa lix imise jir baa u weyn ka sideed iyo tobanka iyo dhowrka bilooda imise jir baana u yar dee taa labada sano jirtay imika u socoto labadu waa gartay lixdii carruurta ahayd hadda yaa gacanta ku haya markaa dee waxaa ku haya qoladii carruuraha qaadan jirtay oo adigii lagu dhiibayna ma lagaa qaaday dee soo kuwi markiiba bileyskuna weeraray markay ogaadeene waa gartay marka carruurtii oo dhan booliska hadda qaatay carruurtii oo dhan bilayska haya dabeedna islaantaydi sidii ugamay hadhin carruurtiiyo way raacda haye iyo inaanan dhalo weyn oo xaas leh waa gartay labadiibaa dabeedna carruurtii weli ku mashquulsano xalayna waxay yidhaaheen markay dee ay noo diidaan aan kulli aan qaadano he way kaxaysteen oo dabeedna waxay hodheel baan u kiraynay markaa haddaad doonayso inaad nagu caawisaan oo carruurta way idin ogol yihiine islaantay inagheen adigu waa gartay dabeedna raac baan ku yidhi marka hadda carruurtii weliba hoteelkay ku sugan yihiin mise booliska haddana meel kala geeyey may maya hodheelkay ku sugan yihiin oo dabeedna saakaa naloo yeedhay haye saakay interviewyo la yeesheen oo dabeedna aniga islaantaa nidha carruurta annaga haynayna inta cid loo helayo ama ehel ama dadkooda dad muslim baan nahay ma doonayna inay meel kala galaan carruurtuna wayna ogoshay yaanu hayno waa gartay marka idinkaa laidin soo baarayaa bay yidhaaheen bilayskaan ugu dhiirinayna waraaqihiina inay idinku dembi gasheen ama qolada carruuraad dembi ka gasheen ama imise carruuraad wadatay adigu marka dhulka timi markaa sagaal baa anigoo afar ku dhashay norway iyo shan horaan wataan marka waxaa lasoo baarayaa in aad horay dembi usoo gasheen oo carruurtan laydinku aamini karo iyo in kale baa laydinka baaraya haa waa gartay marka ma isleedihiin idinkana waxaa lasoo heli doonaa may anagu wadanka dembi kamaanaan gelin carruurna iskumaanaan qabsan cid waayo sagaal carruuran ku koriyey imika kow yar waa afar iyo toban marka dad walaaladiiyo ma jiraan isaga oo la dhashay gabdho ama wiilal ingiriiskay joogaan way jiraan qaarna soomaaliyay jiraan qaarna ingiriiskay joogaan laba ninay walaaliyeen oo mid doctor yahay baa jooga ingiriiska iyo xaasaskoodii waa gartay markay xaaladda maqleen ma wada hadasheen waan wada hadalna caa uu midiyo imanaya laba iyo tobanka haye ka kalena fasax baan soo qaadanaya waa doctor ka shaqeeya dhaktar waa gartay markaan isaga dib ugu laabto isaga booliskii baa hadda qabtay xaaladiisa maxaa nooga sheegi isaga kartaa isgeeyaa la yidhi isaga isgeeya bilaysku warka waxay ka soo daayeen isagaa u tegay bi- ma- maca shandadiisii iyo ilaa cadayiisii wuxuu ku ritay shandad oo gaadhiga saaran uu la soo degay waa gartay marka sidaad wararka ku helaysaan een, booliska ma warayseen oo waxa ku khasbay in xaaska lix caruura u haysta uu u dilay wax ma laga weydiiyo ma hadla maya dee war uma hayno isagiiba mana arag nagamana hadal naloomana ogolo waa bilaa booqashka markuu qofku wax dilo intaasoo casho lama soo booqto lama soo siyaarto marka waxba kaagama sheegi kara xitaa annaga gabadha muxuu ku dilay markaanu nidhi waxay yidhaaheen waxba warbixin idinma siin karno iminka ilaanu ka dhamaysano marka idinka khilaaf hore u dhexeeyey iyo wax u eg in uu ninkani wax dili karay ma idinkaga muuqdeen ayo gabadha ka caban jirtay oo dhowr jeer baaba ay kasoo carartay aanu dabeedna muslax galnay oo dhowr sano horteed bay ahayd laba kun iyo sagaalkii haye xilligaasay soo dabeedna waxaan ku reerkaaga iyo carruurtaadan ilaashaba markaa taa yar un baan jirin marka xilliyada ay soo cararayso waxyaabaha ay qoonsatay gurigeeda ay uga soo tagtay ma ka hadasho xilliga waan ku dilayaa unbu yidhaaha bay tidhi haye walle kow baan kaaga siinayaa marka dee kow baan kaga siinayaa ha laga kaxeeyo maxaad ka hadlaysa ma ku tidhaahdeen maxaa ka hadlaysay baanu ku nidhi oo wax alla waxaan ka hadlayay ma jirte isagaa malaa buufis qaba bay tidhi haye marka iminka gabadhii inuu waalaabo ugu talagalay isagu dee meel buu wax ka arkay wuxuu ku yidhi dhakhtar buu xitaa geeyey oo iminka yaryarkiisu ii sheegeen maanta markii aan ugu tagay meesha hooyada iyo dhakhtarkuu geeyey bay igu yidhaaheen oo markaasuu yidhi way waalan tahay hala baadho dhakhtar psychologia baa loogu yeedhay dabeedna wuxuu yidhi qofka maskax wanaagsan waa yarye marka isaga ma la baaray oo ma la isku dayey dabeedna markay soo ogaatay waxay tihi ninkii ha laygu yeedho dhakhtarkii isagana ha la baadho dabeedna masuubaduba waxay ka kacday waad i fadeexadisa oo ha la baaray ninka maxaad u tiri ha ninka hala baadho maxaad u tidhi haye hootada iyo adigu bay igu yidhi da halagu baadho intaasi bay arrintu ka kacday ee yaryarku noo sheegay inay nagu soo kordhiyeen kaasi wuxuu ahaa maxamuud cali bulaale oo ku sugan dalka norway isla markaana aqoon u leh nin shalayto ku dilay xaaskiisii dalkaasi norway iyadoo u lahayd sad- lix caruura kadibna booliska isku dhiibay